bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan waa duhurnimo axad ah taarikhdan waxay ku beegantaha labaatanka bisha labaad sanada labada kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn warkeena duhurnimo idaacadda dalsan idihaysana waxaa ka mid ah
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka hirshabelle oo dahafuray doorashada golaha shacabka ee magaalada beledweyne
gudoomiyaha gobolka bari oo ka hadlay dhacdadii shalay ka dhacday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
madaxweynihii hore ee soomaaliya oo fariin gaar ah u diray hay-adaha ammaanka ee dalka
guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheecayay in in lala wareegay barihii bulshada ay ku lahaayeen
guddiga xalinta khilaafaadka oo hakiyey natiijada doorashada ah kursigii uu ku fadhiyey wasiirka batroolka ee soomaaliya
guddiga doorashada maamulka jubbaland oo sheecayay jadwalka kuraasa hor leh oo lagu qaban doono magaalada kismaayo
wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ruushka oo la sheegay inuu qorsheynayo inay dhacdo markaa dagaalkii ugu weyn ah ee yurub
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen waa qodobadii wararka ugu waaweynah dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan anigoo sheenay weliba deefuu ayadinla socodsiinayna
aan ku bilownay saaxiib yaal gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka hirshabelle ayaa wuxuu maanta dahafuray doorashada golaha shacabka baarlamaanka kooiyi tobnaad ee deegaan doorashada labaad ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana markaas doorashada la filayaa in saacadaha soo socda halkaas ay si toosa ugu bilaabato iyadoona ah ay diyaargarow xoogan ay muujeen dhinacyadii loogu talagalay haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa markaas doorashadaasina ay tahay kuraaso lagu bilaabi doono kursiga ah uu markaa sideetan iyo lix jiskiisu yahay uu horey ugu fadhiyey xildhibaan faarax sheekh cabdulqaadir haatanna uu tartamayo la taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir agaasimiyo horyaalda nisa ka oo markaa ah noqday kursiga ugu horreeyey ee maanta halkaa doorashadiisa lagu bilaabi doono haddaba wararkii arrimahaas ugu dambeeyey ammaanka magaalada si weyn loo adkeeyey beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maanta waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka doorashada oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa maanta ay guud ahaan goobta doorashada ee ka dhacayso si weyn loo adkeeyey amniga goobaha ama goobta ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka doorashada maanta dhacaysa waa lix kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka waxaana sidoo kale ugu horeeya kursiga doorashadiisa la qabanayo hoob ewer siddeetan iyo lix oo horey ugu fadhiyey faarax sheekh cabduqaadir waxaana kusoo hadda la filayaa in uu kusoo baxo fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed doorashada ayaana ah mid aad u adag waxaana la filayaa in doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka guud ahaan hadda magaalada beledweyne oo ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle in maanta lagu qabto halkaasi kursiga fahad yaasiin xaaji daahir ayaa muran fara badan uu ka taagan yahay ama muran fara badan uu ka taagnaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaana sidoo kale soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in la hakiyo kursiga hoob eber siddeetan iyo lix uu hadda u tartamayo fahad yaasiin xaaji daahir horeyna ugu fadhiyey faarax sheekh cabdulqaadir oo isagu kursigaasi afartii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursigaasi ayaa ah mid aad u adag waxaana mid ama hadalhaynta ugu badan ay ka taagan tahay kursigani oo ah midka koowaad ee doorashadiisu maanta la filayo in la qabto
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي بما أصكله نوسو تجري كون كان كاميرا كورونا دي قروس السعودي دوران شوي كبرلمان كفدرال كسوماليا كاس أو أيضا كاميرا إتقاب صغيرين بالشبابية بالشوهر ما أنتنا عن كده هو إنه براسك تيلي gobolka hiiraan magaalada beledweyne kursi ugu horeeyey ee shan iyo labaatanka kursi maanta oo taariikhdu tahay labaatanka bisha labaa labada kun iyo labaatan iyo laba haddii alla idmo waxaan guda gelaynaa hawshaas waxaan rajaynaynaa insha allahu isu qurux badan wanaagsan ilaahay subxaana watacaalaha noogu dhameeyo doorashadaas oo maanta quraaska halkaa doorashadeedu ka bilaabatay ay tahay lix kursi kursiga ugu horreeya ayaan hadda howshiisa gudagalaynaa kursiga nambarkiisu yahay eber sideedan iyo lix oo musharaxiin u tartamayso raggii ugu cadaadaa oo ugu cadaaga ahaa siyaasada soomaaliya ay ku jiraan master fahad yaasiin daahir axmed
magaalada beledweyn waxaa sidoo kale la filayaa inay ka dhacdo doorashada kuraas kale oo golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dalka kursiga hoob ewer shan iyo toban ayaa waxaa ku tartami doona xasan aadan oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xiis xasan aadan oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo musharaxiin kale kursiga hoob waxaa afartii sano lasoo dhaafay ku fadhiyey maxamed cabdulaahi xasan nuux waxaase kursigan maanta ku tartamaya musharaxiin kale oo shahaadada la siiyey mar hore hoob waa mid ka mid a kuraasta doorashadoodu maanta ka dhacaysa magaalada beledweyn hoob sidoo kale waa kursi ka mid a kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee ka dhacaysa magaalada beledweyn doorashada ayaana hadda bilaabatay waxaana la filayaa in guud ahaan lixdan kursi ee maanta la qabanayo magaalada beledweyn lagu qabanayo guud ahaan lasoo gebagabeeyo doorashada golaha shacabka ayaana hadda waxay ka socotaa qeybo fara badan oo ka mid a gobolada dalka goobta ee ka dhacaysa doorashada ayaana ah mid si weyn loo adkeeyey amnigeeda
gudoomiyaha gobolka bari ayaa faahfaahin ka bixiyey islamarkaana ka hadlay in hay-adaha nabad sugidda ee gobolka bari ay ku raajoogaan dadkii ka dambeeyey qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee shalay ka dhacay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari gudoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali siciid shahdoon oo shir jarayd ku qabtay xafiiskiisa magaalada boosaaso ayaa sheegay hay-adaha laamaha amnigu inay baaritaano ay ku wadaan qaraxaas ciddi ka dambaysa islamarkaana la horkeeni doono sharciga waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay dadka reer boosaaso inay la shaqeeyaan laama amniga sida looga hortago qaraxan uu sheegay inay dadka iyagu waxgalka ay ku dhimanayaan waa kan gudoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali siciid shaadoon oo isagoo arrimahaasoo dhan ka hadlaya
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa fariin gaar ah wuxuu u diray hay-adaha ammaanka ee dalka kadib markii magaalada muqdisho ay ka dhaceen arrimo la xiriira falalka amniga sida faahfaahinta warkan ay ku eegeysa wariyahna fartuun maxamed maxamuud
sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna gudoomiyaha midooda musharaxiinta ayaa ka hadlay qaraxii shalay ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan maqaayada xasaldhiif madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa ugu horeyn tacsi u diray eheladii dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi dhacay oo ay ku jiraan mas-uuliyiin kala duwan iyo dad shacab ah sheekh shariif sheekh axmed ayaa allah uga bariyey inuu ka waraabiyo jannadiisa firdowsa sidoo kalena caafimaad u rajeeyay dadkii uu dhaawaca kasoo gaaray qaraxii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hi sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna gudoomiyaha midooda musharaxiinta ayaa hay-adaha amniga ugu baaqay inay xoojiyaan amniga dalka iyo kan goobaha doorashooyinka magaalada beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka ay ka dhacayso doorashooyinka ayaa waxa uu ka dhacay shalayto qarax ay ku geeriyoodeen saddexiyo toban qof inta la xaqiijiyey oo isugu jira dad shacab ah iyo mas-uuliyiin kale waxaana ku dhaawacmay soddon qof oo lagu dabiibayo goobaha caafimaad ee magaalada beledweyne
weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhornimo idaacadda dalsan iminkana guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay sheegeen in magaalada kismaayo lagu qaban doono saddex ka mid ah shan ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyadoo sidoo kalena guddiga maamulka jubbaland u qaabish arrimaha doorashooyinkaas ay sheegeen in kuraastaasi shanta ah lagu qaban doono magaalada kismaayo waryaheena salebaan aladal ayaa warkan faahfaahinaya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa shaaciyey jadwalka qabashada doorashada shan kursi oo ka mid ah afartan iyo saddex kursi ee golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad ee dalka kuwaasi oo ay deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka jubbaland guddiga doorashada jubbaland oo qoraal soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in qabashada erkada wax dooranaysa iyo diiwaangelinta murashaxiinta ay bilaabanayso koo iyo labaatanka bishan febraayo oo ku beegan maalinta berito ah oo isniin ah sidoo kale guddiga doorashada ayaa shaaciyey in doorashada shanta kursi ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka dhacayso labaiyo labaatanka bishan febraayo sida lagu caddeeyey jadwalka uu soo saaray guddiga doorashada maamulka jubbaland waxaana weli maamulka jubbaland iyo maamulada kale ee dalka si xiise leh kaga socda kuraasta loogu tartamayo baarlamaanka koo iyo tobnaad ee dalka
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa shaaciyey in lala wareegay barihii baraha bulshada ay ku lahaayeen ee sida facebook iyo twitter ka oo markaa ay ku eedeeyeen dhinacyada kale ee kasoo horjeeda sacda xasiis salaad ayaa faahfaahina guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa shaaca ka qaaday in guddiga mar kale lagala wareegay oo gacantooda ka baxay dhammaan barihii bulshada uu guddiga doorashooyinka ku shaqaynayay kuna soo gudbinayay warbixinada qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka federaalka kuna siixan yahay guddoomiyaha guddigaas muuse geele yuusuf ayaa waxaa lagu sheegay in lagala wareegay barihii uu lahaa sida website facebook iyo twitter-ka guddiga ayaa xusay in tilaabada lagala wareegay dhammaan barihii bulshada guddiga ay muujinayso mas-uuliyad darada carqaladeynta lagu hayo doorashada iyagoona caddeeyey in haatan waxay ka dambeeya in wax laga soo qoro guddiga ay waxba kaban jiraan yihiin oo kale guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa tilmaamay in xogaha doorashada ay kusoo gudbin doonaan shir jaraa-id oo lagula hadlay warbaahinta iyo waraysiyo ana shaacin cidda la wareegtay barihii bulshada ee guddiga uu ku shaqaynayay
guddiga doorashooyinka guddiga niraada khilaafaadka ee doorashooyinka ayaa hakiyay natiijadii doorashada ee kursigu ku fadhiyay wasiirkii hore ee batroolka ee ka dhacday magaalada barawey cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa hakiyey ku dhawaaqista natiijada kursiga golaha shacabka ee hob afartan iyo shan oo maalmo ka hor lagu doortay magaalada baraawe uuna ku fadhiyey wasiirka batroolka xukuumadda xilgaarsiinta cabdirashiid maxamed axmed guddiga xalinta khilaafaadka oo qoraar soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in kursiga tirsigiisu yahay hob afartan iyo shan ay daacad kusoo gudbiyeen saddex xubnood oo uu ku jiro wasiirka batroolka xilli kursigaasi uu ku soo baxay maxamuud axmed maxamed oo loo doortay guddiga khilaafaadka ayaa guddiga doorashada heer federaal iyo koonfur galbeed ka dalbaday inay hakiyaan ku dhawaaqista natiijada kursiga golaha shacabka ee hob afartan iyo shan ayna baaris ku sameeyaan hanaanka markaasi kursigan loo maray ama dacwadda laga soo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka ayaa horey go-aano ugu soo saaray dacwad laga soo gudbiyey kuraasta ka tirsan golaha shacabka baarlamanka koob iyo tobnaad oo la doortay ayna ku soo baxeen musharaxiin kadib baaris ay guddiga sameeyeen hanaanka loo maray doorashada kuraastaasi
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa dalsan iminkana akhbaaraadka dibadda ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa sheegay inay hayaan cadeymo muujinaya in ruushku uu qorshaynayo dagaalkii ugu weynaa yurub ka dhaca tani tii boris johnson oo waraysi b b c da c ayaa sheegay in astaamaha oo dhan ay muujineen qorshahan oo hadda uu dhaqan galay islamarkaana hogaamiyaha dalka ruushka valadimir putin uu sheegay inuu tallaabo uu ka qaadi doono xukuumadda kiyefa waxaana sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waa waraysigiisa bixiyey xilli uu ku sugnaa magaalada munikha halkaasi hogaamiyaasha caalamka ay ku leeyihiin kuna salalaa looga hadlay ammaanka qaaradda yuruba qiyaastii ugu dambeysay ayaa shaacisay maraykanka ee tilmaamaysa ciidan gaaraya kun oo askari ruushka uu geeyey xuduudaha oo wadaaga dalka ukraine weliba gudaha dalkaasi belaruus hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa maalmahan lasoo dhaafay kadigay in ruushka dulaankiisa uu bilaabi karo xilli kasta balse xukuumadda moscow ayaa beenisay in weerar ku tahay dalkaasi guud ahaana warkeeda hornimo idaacadda dalsan waa naginta
wararkaad la haysaa hobsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaha tale la hel